Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed ayaa guddoomiye shir iyo ku qayb galan ah wasiiro madaxda hay-ado ku shaqeeya deegaanada Koonfur Galbeed iyo gudoomiyaalka gobolada iyo degmooyinka Koonfur Galbeed shirkaasi oo lagu hadlayay xoojinta wada shaqeynta hay-ado iyo weliba walqoqobadooda arrimo bogtaala madaxweyne laftigaran yaa dhammaan mas-uuliyiintii ku qaybgali shirkan kala dardaarami in iyo si fudud markaasiyoonka adeegan bulshada ku nool deegaanada koonfur galbeed saas oo kale madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftigaran yaa ku hadali arrimo dhisitaanka golaha deegaanka ee deegaanada koonfur galbeed
kadib mas-uuliyiinta inta isugu timid iyo hay-adahan samafalka ah noocyadooda kala duwan oo security-ga iyo samafalkaba isugu jiro waa u mahad celineynaa kasoo qeybgalka ay kasoo qeybgaleen shirkan muhiimka ah oo aan u qabanay degmooyinka iyo sideed iyo tobankii degmo ee koonfur galbeed maamuladooda oo looga hadlayay wada shaqeynta iyo gurmadka caalamiga ah iyo security-ga iyo sidii dadka samafalka loo gaarsiin lahaa oo aan kaga mahad celinaynaa soo dhowaada aadaan ugu faraxsannahay kasoo qeybgalka aa nagala soo qeyb gasheen runtii waxaan kaloon si gooni uga mahad celinaynaa dadaalada caalamiga ah oo socdo oo inta donar oo inta fadhido iyo inta maqan oo aanan hadda kasoo qeybgelinba ay ay ay ku garab taagnaayeen soomaaliya gaar ahaan koonfur galbeed madaxdii koonfur galbeed heer state iyo heer degmo oo local intaba waa joogaan waxaan u joognana waxaa waaye oo aan ka shaqeynayno inaan idinla shaqeyno in kalena shaqeyno sida aada dadka taageerada iyo horumarka iyo mashaariicda iyo gurmadka caalamigahood u wadaan inaan inku garab istaagno inkuna soo dhaweyno inkagana mahad celino weye waxa ugu muhiimsan oon inta u joogno oon isugu yeernay oon isugu nimid waana ka wada shaqeyn doonaa wax allaale iyo wixii caqabad ah iyo wixii loo baahan yahay in la qabtana diyaar baan u nahay inaan qabanno maamulka iyo xukuumadda koonfur galbeed amarkaas waa qabaan in hay-adaha samafalka iyo hay-adaha security-ga ka shaqeynayo sidaasoo kale degmooyinka qaar waxaa u suubsan golihii deegaanka yaa loo sameeyey inta kaleoo dhimanna haddaan rabnaa inaan dhammaystirno hay-adihii gacanta nagu siiyey iyo dowladihii nagu garab istaagayna waa ku mahadsan yihiin intii kalena haddaan dhammaystiri rabnaa oo bakool waxaa noo samaysan laba degmo hal degmo oo kaloo hartay ceel bardana haddaan bilaabeynaa waajid iyo xudurna waxaa u dhisan golihii deegaanka wejiga koowaad oo ah inaan degmooyinka dhan golaha deegaanka u suubino kadibna mustaqbalka waxaan rabnaa inaan u gudubno doorashadii shacabka loo gudbinayo oo qof iyo cod golihii deegaanka lagu soo dhisaayo oo tuulooyinkii meel walba la tagayo markii oberetionkan iyo howlahan ay dhammaadaan oo amniga guud uu soo noqdo tiigsiga annaga aan u soconno kaas wey kadib yaan waxaan sii aadi doonaa dowladda koonfur galbeedna inay ayadana noqoto dhismaha dowladnimada in ay doorasho qof iyo cod ayadana ay aadaadu ilaahi yidhaah aada iyo aada u mahadsantihiin